Waxaa hoolka shirarkii kulamada maamulka degmada Balcad ka qabsoomay munaasabadda daahfurka hanaanka dhismaha Golaha Deegaanka degmada Balcad waxaana ka soo qayb galayay bulshada qeybaheeda kala duwan maamulka degmada iyo mas'uuliyiin isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dowladda Hirshabelle iyo guddoomiyaha Shabeellada Dhexe ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay ugaaska guud ee degmada Balcad Maxamed Weli iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka maamulka degmada Balcad waa wasiirkeena waxaan jeclaan lahaa inuu inuu annaga naga soo bilaabo in golaha deegaan balcad loo sameeyo laakiin nasiibkeena maanta noqday waa sida hore loo sheegay farxaddaan naga wada badatay waxaa idinku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan ku qaybsanaynaa si sharaf iyo wanaag uu ku jiro annagoo daan reer balcad nahay waxna iskuma qabsano waxna iskuma xagxagano sharaf iyo wanaag nin walba kii mudnaa baanu siinaa mudnaantiisa haddana diyaar waxaanu nahay kii mudnaa inaanu siino ta degmada haddaan u soo noqdo waxaanu nahay degmo isku dheeli tiran oo isjecel oo nin walba ku jiro anigu waxaan u taaganay xubintayda inaan qaato haddii ilaa yidhah insha allah adaan soonahana ku dhalon hargeyso ku dhashay in xubintayda laysiyaa rajaynaya waayo waa kalsoonida iyo isjacaylkaanu isjecelna aanu isku dhex jirno iyo wax qaybsiga iyagaa ku dhisan sidaas marka waad mahadsan tihiin guddigeena talisa wixii ay inoo keeneen inaanu qaybsanayno oo ballan baan ku qaaday salaamu calaykum dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda daahfurka ayaa ka warbixiyey daahfurka ee maanta u imaaday daahfurkii dhismaha golaha deegaanka ee degmada balcad reer balcad sharafay u tahay saan aaminsanahay anigana sharaf gooniya ii tahay maadaama xilligan joogay ay ku soo aaday in la dhiso golaha deegaanka ee degmada balcad in dhismaha la gudagalo ay degmada ay diyaar u tahay bulshada ay diyaar u tahay maamulkan uu diyaar u yahay wasaaraddan aan kala shaqaynayno iyo guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe anoo kaashanaya maamulada gobolka iyo degmooyinka oo arkaysiin masdilaa hadday la socdo intay balcad ka dhisatana waa joogi doonya halkan dowladda hoose maxay micnahay leedahay dadka balcad in laga turjumaa loo baahan yahay waxay baahidoodu tahay dadka balcad waxay u baahan yihin matalaad dadka balcad waxay u baahan yihin cid mas-uul ka ah hadda maamulay leeyihiin iyo hogaamiyo fiican oo haddaba maanta munaasibadan iyo gogashaan dhigay ogaada nin kursigiisa laysku haysto inuu gogol dhigaa ma fududo waa raganimo gooniyo waa ku talagalnay maanta inaan furno waa daahfurkii golaha deegaanka degmada balcad sidaasoonu ku furan yahay waxaa bilaaban doona shaqadii tiknikalka farsamayaqaaniinta